gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudana yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa dhowaan waxa uu amar ku bixiyey in laga howlgeli doono goobaha lagu iibiyo maandooriyaha iyo sidoo kale maqaayadaha kuwaas oo uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono iyadoona markaasi loo xirsaaray ciidamo gaar ah oo markaasi ka howlgala ka shaqaynta amarka gudoomiyaha iyo sidoo kale soo qabashada cid kasta oo markaasi lagu tuhmo in ay iibinayso maandooriyo afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere oo markaasi ka hadlay goob ay ciidamadu howlgal ka fuliyeen islamarkaana lagu soo qabtay maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan ee waxa uu sheegay in markaasi tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo ka dhiga adeegta amarka maamulka gobolka banaadir bismillahi raxmaan raxiim waxaanu joognaa mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho sidaad hore ula socoteenba shir jaraa'id oo ka hor maalintii ramadaanka uu qabtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxa uu kula hadlay dhammaan goobaha ganacsiga gaar ahaan maqaayadaha iyo goobaha iyagu loogu bartay in lagu gado ama lagu iibiyo ama lagu isticmaalo waxyaabaha maandooriyaha gudoomiyaha wuxuu u sameeyey ciidan gaar ah oo la dagaalaa anshaxa iyo aadaabta magaaladan muqdisho ciidankaas waxay sameeyeen howlgal howlgalkaasoo laga sameeyey maqaayadan aan dhex joogno waxaa lagu soo qabtay maandooriyo kala gedisan oo nuucyo kala gedisan oo isugu jira haddii ay noqoto xashiishka khamriga iyo maandooriyo kaloo budo ah oo runtii magaalada muqdisho hadda ku cusub oo kokaayin ah ciidamada waxay ku wareejin doonaan laamaha amniga qaybahooda u xilsaaran in lagu wareejiyo sidoo kale goobtan waa la xihay ruqsaddii ay ku ganacsanaysana waa lagala noqday sidoo horeba gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo awaamir ugu soo saaray in goob alla goobta lagu qabto waxyaabaha maanka dooriya lagala noqonayo ruqsaddii ganacsiga waxaan u mahad celinaynaa taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar gaar ahaan qaybta loo xil saaray anshaxa iyo aadaabta magaalada muqdisho taliyaha howlgallada ee ciidanka ilaalinta deegaanka xamar oo iyagu fuliyey howlgalkan ee lagu qabtay maandooriyahaasi waxaan ugu digaynaa dhammaan goobaha maqaayadaha iyo goobaha ganacsiga inay ka waantoobaan inay u bareeraan iibinta waxyaabaha maanka dooriya weliba iyadoo lagu jiro bil barakaysan oo ramadaan oo wax walba la xaarintimeeyey in lagu dhiirado in la gado waxyaabaha maanka dooriya oo goob bablig ah lagu dhex gado dadna markaasi ay imaadaan halkan runtii wax diinteenna iyo dhaqankeenna suuban aqbalaysa ma aha guddoomiyahana hore ayuu ugu degay